ardayda soomaaliyeed ayaa inta badan ku baraarugsanayn in laysku baran karo waxbarashada iskuulka maadiga iyo kuwa xirfadaha gacanta taasi oo ka caawin karta waxbarashada kadib in ay ku maareeyaan noloshooda iyo mid qoyskoodaba xildhibaan cumar maxamed cumar gaabow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha ayaa waxa uu dhalinyarada magaalada jowhar ugu baaqay in ay labada waxbarasho ay muhiim tahay isigoo tusaale ahaan usoo qaatay xilligiisii waxbarashada inuu ahaa mid labada waxbarasho isku wata waxbarashada waxaa muhiim ah in lagu kabo xirfado waxbarashada markaad wax barato waxaa muhiim ah inaadna aada ku kabto xirfad ama shaqada laga qabto gacmaha tusaale ahaan haddaan aniga iska soo qaato xildhibaan cumargaawo ahaan halkaan horteyga lagama waaynayo arday ka mid a ardaydaydii anigu markaygii hore markaan dhammeeyey dugsiga sare waxaan bartay xirfadda gacanta oo ah faryaamada anigoo isaga shaqaysanaya xirfaddeyga faryaamada ayaa waxaan helay fursad ah inaan noqdo macalin kana noqdo v t c dii johor arday badan oo ku jirto sidaan umalaynaya oo halkan fadhiso markaasi dadku qaarkii way shaqo la-aayeen laakiin ani waxaan isku haystay laba shaqo midna teyga gaarkay ahayd midna waxaan kaga faa'iidaysanaya midda v t c da xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ardayda dhigata iskuullada maadiga ee magaalada jowhar kula dardaaramay inay xoogga saaraan barashada farsamada gacanta si ay meesha ugu baxdo shaqayaryada ka jirta deegaanada hirshabeelle marka waxaan leeyahay dhallinyarta qof walibo farsamada ma aha midda xoogga lagu sameeyo keliya qaar waxaa jiray harqaamo meesha macalimiinka ahaa qaar waxaa jiray combyuutar macalimiinka ahaa marka waxaan leeyahay dhallinyarta inay ka faa'iidaystaan waxbarashadooda kagana faa'iidaystaan inay bartaan xirfad sababtoo ah microfonkan aan ku hadlayno waa xirfad dadaa fikiri aa sameeye inay microfonkan soo saaraan mobeelkaad gacanta ku haysato waa xirfad asaga naftirkiisa ragaa bartay aa soo sameeyey oo qaaradka qaarad lagu hadlayo aan isku dayna annagana sidaan fikradeyna iyo aqoonteena isugu dari lahayn aan usoo saari lahayn technoloji cusub marka waxaan leeyahay dhammaantiin waad mahadsantihiin waxaa inoo badan ah inaan waxbarashada iyo xirfadda aan isdul saarno waxbarashada iyo tacliinta sare hirshabeelle ayaa mar sii horeysa sheegtay in iskuullada ay kusoo kordhin doonto goobo lagu barto xirfadaha gacanta si ay dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe u noqdaan mustaqbalka kuwa wax weyn kusoo kordhiya dalka